bsmi illaahi الرxman الraxim alxamdu llaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslma clى nabiyina mxamadi wclى alih wasxaabih ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacala baabu ma jaءa fi karaahiyati mubaalaغati اlاstinshaqi lلsaa'm baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati mubaalagati listinshaaqi karaahiyadii caddaynteeda la karaahaysto qofka saa'imkaa sandaarsiga inuu ku xeel dheeraado sandaarsiga ku xeel dheeraanshihiisa cidda la nacay caddaynteedii wixii ku yimid buu u baab yahay lisaa'imina loo kahdo qala xadaana cabdulwahaabi alwaraaqu wa huwa cabdulwahaabi bnu cabdilxakam bni naafic alwaraaq hiqat rawaa lahu abu dawuud wtirmidiyu wاnasaa'iyu wa abuu camaar wa huwa alxuseyn bnu xurayf qaala xadaanaa yaxya bnu sulaym wa huwa طaa'ifiyu saduuqun yukhdi rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaanii ismaaciil bnu kahiiri qaala samictu caasima bna laqiiq bni sabira can abiihi qaal qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allah akhbirnii can اlwuduu'i weyseqaadka igaga waran qaala wuxuu yidhi asbiq اlwuduu'a weysada dhammaystir oo taam yeel wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdoodana gelgeli oo falanqay si fiican yacnii u dhex u gelgeli oo biyihii ha gaaraan wabaaliq fi listinshaaqi sandaarsigana ku xeel dheeraw ilaa an takuuna saa'iman inaad tahay inaad sooman tahay ma ahani qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix dayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka saa'imka sandaarsiga waa u bannaan yahay laakiin inuu ku xeel dheeraado ayaa la reebay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waxaa loo reebay sanku waa manfad meel u duleesho gudaha iyo joofka soonkana waxyaabaha jebiyo waxaa ka mid a in joofku ay gaaraan wax inay gaaraan oo ay weliba ka gaaraan meel manfad ah oo furan oo joofkiina u furan ayb marka haddii aynan sidaa ahayn wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman macno ma yeelateen leanna haddii uu sandaarsigii sameeyo biyihii ay gudaha galaan soonkii waa inuu waajabayaa ayb meeshaa marka daawooyinka sanka layskaga shubo iyo xadiidkan baa laga qaataa ninba sibuu u fiirinayaa bukhaari oo kale wuxuu fiirinayaa in laysaga shubi karo bishardi inaynan joofka gaarin ayb oo wuxuu keenayaa aathaar laa ba'sa bisucuud daawooyinka sanka laysaga dhibciyaa dhib ma leh haddii aynan gaarin dhuunta iyo xalqiga ahlu cilmiga qaar kalena xadiidkan bayba ka qaateen oo waxay yidhahdeen wixii sanka layskaga shubaa waaba gaarayaanbu gudaha ayb hadday gaarayaan marka middan lafteeda oo baaliq filistinshaaqi sandaarsigii maxaa loo ogolaaday mar biyihii in sanka lagu siiyo waa la ogolaaday laakiin in lagu xeel dheeraadaa la diiday marka wixii halkan gaara waayo daabitka marka ayaa soonka jebinaya wixii aan gaarin xalqiga iyo hoosna ma jebinayaan labada qoloba xadiidkan bay siyaabo kala duwan bay ayay u fahmayaan ayb qaarna waa lagu shubi karaa haddii aan la gaarsiinaynin gudaha iyo maya laguma shubi karaa sababtoo ah gudahow gaari karaa xadiidkan bay labadaba siyaabo kala duwan u fiirinaya qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix qaala waqad kariha ahlu lcilmi ahlu cilmigu way kahdeen assucuuda san isku shubidda daawo ama shay in sanka layskugu shubo sucuud marka waa masder sacuud marka la yidhaahdana waxaa weeyaan shaygii laysku shubaayey baa la dhahaa waduu iyo wuduu oo kala way sacuud iyo sucuud marka sacadana waa la dhahaa ascadana waa la yidhaha afcala waa laga keenaa ayb labada marka waa waa ku suuragal sucuudku waa markuu hulaahi iyo wax la midaya ama haddii ascada uu noqdo iscaaq ayuu masderkii noqonaa ifcaal baa lagu keenaa ayb waxaa la yidhaha sacadtuhu wa ascadtuhu intaba waa la yidhaha ismika marka waa sacuud shayga sanka lagu shubayo ama daawaye waxuu doono ayb waqad kariha ahlulcilmi sucuuda lisaa'imi wara-ow waxayna arkeen ana dalika yufadiruhu inuu afurinayo wa fii hada alxadiidina waxaa ku sugan maa yuqawii qowlahum tirmidi marka wuxuu leeyahy xadiidkan waxaa ku sugan qoladaas warkooda wax xoojinayo leanna mar haddii sandaarsigii yaan lagu xeel dheeraanin la yidhi waxbaa gudaha geli kara way karaahadoodu marka fii maxalliha baabu maa jaءa fi man nazla bqowmi falaa yasuumu ila biidnihim baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii man nazala qofkii degay biqowmin qolo qofkii ku degay marti ahaan falaa yasuumu ma soomayo ilaa biidnihim dadkaa idinkooda maahane ayb qaala xadaanaa bishru bnu mucaadin alcaqadiyu albasriyu wahuwa abu sahl albasriyu dariir qaala xadaanaa ayubu bnu waaqidin whuwa abu sahl sakna albasrata wahuwa matruuku rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadaanaa ayubu bnu waaqidin alkuufiyu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam man nazla calaa qowmin ninkii qola kusoo dego falaa yasuumanna yownan soomin tadawucan soon sunno ah ilaa biidnihim iyaga idinkooda maahan xadiidkanna marka aad buu daciif u yahay waxaa ku jira ninkaa matruuga ah oo ayuub bnu waaqid alkuufi qaala hada xadiiu munkar xadiidkani wuxuu yidhi waa xadiid munkar ah laa nacrifu axadan marka xadiidka munkarka nakaarada ayaa laba macno kala leh marna munkarka waxaa la yidhaha mukhaalafa loo shardiyaa mukhaalafatu daciif lilmaqbuul nin daciifa inuu maqbuul khilaafo munkar waa la yidhaahdaa markaas mukhaalafa loo shardiyaa mararka qaarna tafarud waay oo tafarudu daciif yusamaa xadiidkaas munkaraa la dhahaya hadda isaga wuxuu ku socdaa tafarudkii ninkan daciifkaabaa la gooni noqday riwaayadan sidaa darteed marka waa munkar xadiidkaibnu xajar laftirkiisa nuqbaha labada raayiba waa sheegay meelaha horena wuxuu ku sheegay mukhaalafada meelaha dambe markuu tirinaayo asbaabta dacniga oo tobanka sabab uu tirinayo waxaa ku jirto qofka faaxishul khaladka ah xadiidka uu la imaado ow fuxshi khaladihida taqsiimka wuxuu ku bixinaa marka wahuwa almunkaru calaa ra'yin shaad iyo munkar iyo waxbuu sheegan qaala hada xadiidu munkaru laa nacrifu axada min ahiqaati axad hiqaatka ka mida ma garanayno rawaa hada alxadiida xadiidkan wariyey can hishaam ibni curwata ka wariyey yani ninkan ayuub la yidhaha keliyaa la gooni noqday waa nin hiqaana maaha isaga ayb qaala waqad rawaa muusa bnu daawuud can abi bakrin almadiniy can hishaam bni curwata abu bakr almadini can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata can اnabiy sal l l slama naxwa min hada xadiis midkan oo kale ah riwaayadan uu sheegayo ibnu maajahay ku jirtaa sunan ibni maajah qaala wuxuu yidhi wahada xadiiثu ضaciifu ayضا xadiidkanna waa daciif abu bakrin daciifun cinda ahli اlxadiid waa daciif wa abu bakrin almadiniy aladi rawaa can jaabir bni cabdillaahi abubakarka abubakr almadini kalaa jiro kan jaabir bni cabdillaahi ka wariyo ismuhu alfadl bnu mubashir ayaa layidhaha wa huwa awthaqu min hada wa aqdamu midkan waa ka hiqannimo badan yahay waana ka horeeyaa xagga waqtiga kan marka istidraad waay warkan dambe abubakar almadinigan sanadka ku jiro yacni ma ahan midka jaabir ka wariyo labay kale yihiin midka jaabir ka wariyo waa nin hore waana ka hiqannimo waana ka hiqaysay waa ka roon yahay midkan ayb meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa axaadiidtu haddii dacfigoodu ou darnaado isma kabi karaan waxa iskabaaya oo mutaabaco ama shaahid ku kabmi karo waa wixii dacfigoodu ounan darnayn ilaa hadday labadan hadda ma iskabaan abubakr almadini can hishaam ibni curwa ayuub bnu waaqid can hishaam ibni curwa ma iskabi karaan labadooda lanna abubakr almadini daciif baa la yidhi ka kalena waaba ka daran yahay waa matruuq muxuu kabaa marka isagaa kasii daran marka xadiidka mutaabacada iyo shaahidku anfacayo waa xadiid dacfigiisu aad uunan u darnayn ama hadduu gaaro heer matruuq uu ku jiro ama kadaab uu ku jiro oo aad u daran yahay waxba kabid uma tarto ayb abubakr almadini fiiri qeybta kunyada ka fiiri abubakrin almadiniyu qaala baabu maa jaaa fi lictikaaf marka xadiidku baabkan hadda xadiidka kusoo arooray waa daciif laakiin kii uun hore buu la socdaayo haddii uu isleeyahay dadkan martisooray ay dhibsanayaan oo cuqdo ay dareemayaan ninkani wixiina ma raba inuu idinka cuno iyo ay isleeyihiin oo wax dareemayaan inuu markaas waxaa fiican afuro shalayaan soo marnay baabu maa jaaa wuxuu ku yimid uu baab yahay fi lictikaafi ictikaafka ayb abubakr almadini oo kale waxaa u fiirisaa abubakr ibnu fulaan ibnu fulaanada markay dhammaadaan meesha dambe fiiri kuwa oo aan magacyada lahayn oo nisbada u gadaal ka keenkeenan qaala xadaanaa maxmuud bnu ictikaafku halkan ka gelayaa alictikaaf lugatan alxabsu walluzuum weeyaan sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa almukthu fi lmasjidi masaajidka in lagu nagaado min makhsuusin qof makhsuusa bisifatin makhsuusa waa kaas abu bakrin almadiniy can hishaam bni curwata daciifun bka daciif iyo matruukia daran matruugaa sii daran ayb ictikaafkaas axkaamtiisuu marka halkan ka gelaya qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can zuhriyi can saciid bni lmusayab can abi hurayrata wa curwata can caaishata ana nabiya sal l salam kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan ayuu ictikaafi jiray xataa qabadahu allahu ilaa alla uu oofsaday marka xataa qabadahu llaahuda waxaa laga qaadanaya istimraar daliilun cala listimraari ama cala istimraari hada alxukmi wa cadami naskhihi inaan la nasakhin bay ku tusay ilaa nebigu ka dhintay ictikaafku waa jiray ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ictikaafka sunnanimadiisa weliba tobanka dambe aad loo sii adkeeyaa ayib waana habeenada waxaa la ictikaafayo dabcan maalinta maalmahana way la socdaan waxaan ujeedaa yacni alcashra alawaakhir marka la yidhaah waa tobanka dambe habeenada badanaa lagu idlaaqa maalintiina marka waa tabac labadii marka ictikaafku labada waa ictikaafaya goormuu gelayaa marka ictikaafka qofka cashrulawaakhir halkan la yidhaha cashrulawaakhir goormay bilaabane jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin wuxuu gelayaa habeenka caawo kale markay kow iyo labaatan tahay inta aynan qoraxda dhicin hadduu rabo inuu tobanka ictikaafo toban maalmood intobanka habeen inuu ictikaafsanaada hadduu rabo wuxuu gelayaa habeenka kow iyo labaatanka inta aynan qoraxda dhicin caawa markay bisha kow iyo labaa maanta waa labaatan caawa kow iyo labaatan ay noqonaysaa inta aynan qoraxda dhicin waa inuu galaa ictikaafka warkaas ma la kasayn jumhuuru ahlilcilmi saasay u badan yihiin qaar aimada ka mida waxay leeyiin maye waxuu gelayaa subaxa kow iyo labaatanaad ibtidaau lictikaaf waa subxi bay leeyihin ee qabla alguruub ma aha iyagana xadiid bay fiirinayaan markaasaan ka hadlaynaa markaan gaari qala wfi lbaabi can ubay bni kacbi wabi leyla waabi saciidi waanasi wabni cumar qala xadiidu abi hurayrata wcaaishata xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa hanaadun qala xadaanaa abu mucaawiya can yaxya bni saciidi can camrata can caaishata qaalat kana rasuulu lahi sal l slam ida araada an yactakifa nabiga hadduu doono inuu ictikaafo sala lfajra fajarka ayuu tukanayey fajarkaas kee waay waa kan koob iyo labaatanaad uma dakala wuxuu galayay fii muctakafihi meesha uu ku ictikaafayo ayuu geli jiray marka ee masaajidka ka mid ah muctakaf waa masdar waa daraf miimi ah wa makaanu ictikaafka waa isaga ismiga mafcuul isku wasni wa waayahay imaam axmed iyo isxaaq iyo ayaa deliishaday xadiidkan waxayna u daliishadeen ninkii ictikaaf rabo tobanka dambe subaxa koow iyo labaatanaad ayuu gelayaa u bilaaba laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay dhaheen idaa araada an yactakifa salla alfajra xadiidkani waqtulibtidaa ma sheegayo ee xadiidkan wuxuu sheegayaa meesha nebigu ku ictikaafayo waqtiguu geli jiray marka waxay leeyihiin qabla almaqrib ayuu sii geli jiray masaajidka intaa masaajidkuu iska joogi jiray cishaha buu tukanayey maal subaxa dambe subaxeeda marka uu tukado ayuu meesha ictikaafka uu ku qalwoonayuu geli jiray ee maahan marka ictikaafku inuu bilaabay waqtigan maahan bay leeyihin ee muctakafka ayuu waqtigan subaxii u geli jiray ee qabla subxina habeenkii habeenka ka horeeyana ee muctakafka ayuunan geli jirin laakiin masaajidka inuunan joogi jirin ma sheegayo xadiidkani ma laga qaadanayo sidaasay marka u jamcinayaan qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can yaxya bni saciid can camrata can اnabiy sal l slam mursala warawaahu maliku wagayru waaxidi can yaxya bni saciidi mursalan xadiidka marka waa laysku khilaafa wrawaahu lwsaaciyu wasufyaan اthawriy wagayru waaxidi can yaxya bni saciid can camrata can caaishata qaala wاlcamalu cala hada اlxadiidi cinda bacdi ahli اlcilmi yaquuluuna waxay dhahayaan iida araada اrajulu ninku hadduu jecle ou raboodo an yactakifa sala اlfajra buu tukanayaa uma dakla fi muctakafihi huwa qowlu axmed bni xambal waisxaaqa bni ibrahim wqaala bacduhum ida araada an yactakifa haddii uu rabo faltaqib lahu shamsu qoraxda ha u dhacdo min alleylati habeenka alatii yuriidu ou rabo an yactakifa fiiha inuu ictikaafo min algadi berri yacnii habeenka berideeda ou ictikaafi rabo waa inay masaajidka u joogaa oo ay qoraxda ugu dhacdo habeeniyo maalinkee soo horeeya marka habeenkaa horeeya marka habeenka berida habeenkeeda qoraxdu waa inaanay u dhicin isaga oo aan masaajidka joogin waqad qacada fii muctakafihi ayuu fariisanayaa wa huwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas kanayna u badan yihiin culimada jumhuurka marka maantoo ay labaatan tahay casirka kadib waa inuu sii galo waa haddii marka hadda uu rabo inuu toban ictikaafo caawa marka marka kow iyo labaatanka la gelaayo waxaa la gelayaa kow iyo labaatanka isagoo masaajidka ku jira ayb ictikaafkuna niyo u baahan yahay maadaama uu cibaado yahay qaala baabu marka ictikaafka waxaa kale u baahnaanayaa masjid in lagu ictikaafo lanna xadiidka nebiga wuxuu leeyay wa antum caakifuuna fi lmasaajidi rag iyo dumarba ciddii rabta inay ictikaafto masjiday ku ictikaafaysaa ayb masjidkaasi weliba inuu masjid jamaacada lagu tukado jumcada lagu oogo inuu noqdaa fiican si uunan jumcada ugu bixin ayb masaajidaasi marka jumhuuru ahlilcilmi saxaabada waxay ku tageen badankood in masjid allaale masjidkuu doono inuu ku ictikaafi karo xudayfat bnulyamanna waxaa laga wariyey ictikaafku saddexda masjid bis inuu ku kooban yahay masjidulxaraamka iyo masjidunabowi iyo masjidul aqsa saciid bnu lmusayabna isagu wuxuu leeyahay laa yuctakafu ilaa fii masjidi nabiyin nebi masjidkiis warkaasunba u dhow yahay kaasna marka bukhaarina wa antum caakifuuna fi lmasaajidi marku keenay wuxuu yidhi almasaajidu kulluhaa ashaasi marka ku jirta waa istiqraaqiyo wa masaajidoo dhan wa hal saxaabi marka qowlkiisana ma laga dhigaayo aayaddii saxaabiga sida u fahmaa loo fahmaa ma la dhahayo leanna saxaabadu waa iskhilaafeen masaladan hadday iskhilaafaanna qaarkood qaarka kale xujo ku noqon maayaan warkooda xadiidkan laa ictikaafa ilaa fi lmasaajidi halaaana war badan baa ku jira mursal miya musnad miya hadduu mursal iyo musnad noqdo fahmkiisu seen noqonaa ayb dadka uun waxyaabaha iska shaadkaa raadiyo ama waxyaabaha qaraa'ibtaa iska daba ordaa iska jecel dadka inay balbala iyo tashwiish uun ku furaanoo ay yidhaahdaan ictikaaf ma jiro ninkii rabo xaramka ha aado dadkan dhan maa xaram aadi karaan maxaa marka masjidkii inay joogaan oy cibaadaystaan maxaa ugu diiday adeeg marka markii la yidhi xudayfe ibnu mascuud uu ku yidhi dadkan masaajidan xaafadaha ku yaal ku ictikaafayo maa ka celisiduu yidhi markaasuu ibnu mascuud yidhi lacallahum xafiduu wa nasiita lacallahum asaabuu wa akhda'ta waxaa laga yaabaa inay ayagu asiibeen adna aad gafsan tahay inay iyaga xifdiyeen adna aad ilowsan tahay saxaabadu waaba iskhilaafeen waa kaas ibnu mascuudna waxaas iskama dhahaayo isagoon cilmi iyo waxba u lahayn ayb ictikaafku markaasi halkaas u leeyahay sidiisu marka ictikaafku waa sunno haddaad bilowdo waa goy kartaa intii aad ictikaaftaana ajarkeeda hele ee waajib wuxuu noqdaa in la nadaro haddaad nadar ku gasho ictikaaf waa lagaa waa waajib uu noqona leanna nadarkaa waajib ka dhigaya isaga waajib ma aha ayb waxaa kaloo ictikaafku leeyahay hal yushtaradu yacni ma loo shardiyaa ictikaafka soom maalik iyo abu xaniife iyo soom baa la shardinaa bay leeyihin aayadihii soonkana waa lagu dhex sheegay waxyaabaasay deliishanayaan jumhuuru ahlicilmina waxay leeyihiin maya soon shardi waxaan u jeedaa ahlucilmiga qaar ka midana bal jumhuurku soon bayba shardinayaan qaar ahlucilmiga ka midana waxay leeyihiin maya waa soon soon shardi uma aha waxaana ku tusaa inuunan shardi u ahayn nebiga shawaalowsa oo u ictikaafay shawaalna hadda soon markaas ma aha xadiidkii cumarna wuxuu ahaa inii nadartu an actakifa leylatan fi lmasjid alxaraam habeenkuna walleylu laysa darfan lisowm mar hadduu yidhi habeenaan nadar ku gala inaan ictikaafo habeen hadda lama soomo inuunan soonku ictikaaf shardi u ahayn taana waa laga qaatay iyaga laftooda ma sahlano waxay leeyihiin riwaayaadka qaar waxaa soo aroortay yowm iyo leyla laakiin sida uun badan inii nadartu an actakifa leylatan taas aad u badan ayb qaala baabu maa jaaa fi leylati اlqadri ayb ibn اlqayimna de wuxuu yidhaahdaa xikamka ictikaafka ku jiro waxay tahay waqtiga soonka weliba soonkii qofka cunadiibuu ka soomay shahwadiibuu ka soomay cabitaankii buu ka soomay naftii waa ciriiriyey iyo shaydaanka ictikaafku muxuu keenaa marka ictikaafkii wuxuu keenayaa inuu dadkiina khuldada iyo dadka ku dhex jirkoodana inuu ka uu ka soomo uu ka dheeraado oo alle iyo cibaadadiisa u go-o marka waxaa ku kulmaaya marka ictikaafka iyo soon markay wada jiraan shaydaankii iyo naftii oo laga soo adkaaday iyo dadkii qofka waa iska jecelaha inuu dad ku dhex jiro iyo dadkiioo iyaguna marka shaydaankuna waa ka soo galaa meelahaas dadka iyo mukhaaladadii dadkiioo marka laga soo baxayo macaanidaas dhan baa marka ku kulmayso markay macaanida u kulanta marka munaajaat tansharixu sadruhu yansharixu sadruhu qala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaniyu qala xadaanaa cabdaة bnu sulayman can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat kana rasuulu اlahi sal l slama yujaawiru fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan waa ictikaafi jiray meeshaan marka haahunaa mas'ala mujaawarada iyo ictikaafku farqi miyaa u dhexeeyo isagoo hadda sida uu ku wada farqi uma dhexeeyo culamada qaarna markay baabeynayaan ba kitaabu lictikaafi walmujaawarati bay ku daraan jumhuuru ahlucilmina isku miday ka dhigayaan inuu masjidkii la darso la joog dhex joogo aljawhari fi saxaax ibnulahir fi nihaaya mujaawarada bimacna alictikaaf weeyaan bay leeyihiin ciraaqi sharxu tirmidiga sida uu ku sheegay camru bnu dinaar isaga wuxuu yidhi alictikaafu waljiwaaru waaxidun cadaa'na waa la su-aalay ara'ayta aljiwaara walictikaaf ka waranaa leeli am mukhtalifaani humaa am shayun waaxid kala duwan yihin mase waa isku mid qaala bal humaa mukhtalifaan waa kala duwan yihin hadday kala duwan yihin marka maxaa farqiga u dhexay ictikaafkii masjidkaynu ku jirow mujaawaraduna hadduu masaajidka bannaankiisa iyo fadhiyo ictikaaf ma jiro mujaawaro laka waa jirta sidaasay dhahay walidaalika marka fulaan mujaawir iyo waa ninka cibaadada badanoo masjidkan ka bixin waa mujaawir iyaa la dhahaya kaana rasuulu llahi sal l slam wuxuu ahaa yujaawiru fi lcashri alawaakhiri min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan ayuu ictikaafi jiray wayaquulu taxaraw dadaala leylata alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaan dhexdiisa ka raadiyo ku dadaala qaala wafi lbaabi can cumara ubay bni kacbin wajaabir bni samura wajaabir bni cabdillaahi wabni cumar waalfaltaani bni caasim waanasin waabi saciidin cabdillahi bni unays wabi bakrata wabni cabaas wabilaalin cubaadata bni saamit leylatulqadriga iyo axaadiidteeda tilmaamaya ayb qaala marka waxaan o dhan axaadiid isaga waa yaqaanaa waana xifdisan yahi laakaa soo gaabiyey kitaabkan kitaabku soo gaabiyey oo mukhtasar qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix qaala waqowluhaa yujaawiru tacnii yactakif waakharu riwaayaati can nabiy sal l slam anahu qaal iltamisuuha fi lcashri alawaakhiri fii kulli witrin tobanka dambe ka raadiya dhexdooda tiro isdheeroo kasto qaala waruwiya can nabiy sal l slama fi leylati اlqadri anaha leylatu xdaa wacishriina waleylatu alaain wacishriin wahamsin wacishriin wasabcin wacishriin watiscin wacishriin waa witirki wa aakhiru leylati min ramadaan iyo habeenkau dambeeya ramadaan qaala shaaficiyu kaana hada cindii wallahu aclam ana nabiya sal l slama kaana yujiibu nabigu n wuu jawaabi jiray calaa naxwi maa yus'alu canhu waxa la su-aaloo kale yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa naltamisuhaa fii leylati kadaa habeen heblaaye ma ka raadinaa fayaquulu iltamisuuhaa fii leylati kadaa buu dhahaya sababta keentay toddobiyo labaatan shan iyo labaatan koob iyo labaatan inta la su-aalo ayuu nebigu haa dhahaya qaala shaaficiyu wa aqwa riwaayaati cindii fiihi leylatu xdaa wacishriin riwaayaadka waxaa ugu xoog badan buu yidhi kow iyo labaatanka aniga agteyda qaala waqad ruwiya can ubay bni kacbin annahu kaana yaxlifu waa dhaaran jiray annahaa leylatu sabcin wa cishriin waa habeenka toddoba iyo labaatanaad ayuu dhaaran jiray wayaquulu sa markaa de nebiga miyuu ka maqlayna wayaquulu wuxuu dhahayaa akhbaranaa rasuulu llahi sal ly slam bicalaamatiha nabiga calaamadeeda ayuu noo sheegay facadadnaa waa tirinay waxafidnaa waanan xifdinay calaamadihii uu ku sheegay baan ku aragnay toddobayo labaatanka marka waa ijtihaad marka qaala warwiya can abi qilaabata anahu qaala leylat lqadri tantaqilu fi lcashri alawaakhir waa guurguuraysaa qala ahbaranaa bidalika cabdu bn xumayd qala ahbaranaa cabdurazaaq can macmar can ayuub can abi qilaabata bihada qala xadaanaa wasil bnu cabdilacla alkuufiyu qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can caasimin can zirin qaala qultu liubay bni kacbin inii anaa calimta xageed ka ogaatay abalmundir ya abalmundir anahaa leylatu sabcin wacishriin inay tahay qaala balaa inaanan ogaanin iska daaya waa ogaaday akhbaranaa rasuulu llahi sal ly slama annahaa leylatun waa habeen sabiixatuhaa subaxeeda tatlucu shamsu qoraxda way soo baxaysaa laysa lahaa shucaacun wax shucaaca iyadoon lahayn facadadnaa waa tirinay waxafidnaa waan xifdinay wallahi laqad calima bnu mascuud waa ogaaday annahaa fii ramadaan inay tahay wa annahaa leylatu sabcin wacishriin inay tahay walaakin kariha an yukhbirakum inuu idiin sheegu nacay fatattakiluu markaaad isku hallaysaan marka ziru bnu xubaysh baa ardadii ibnu mascuud ah qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa xumaydu xumaydu bnu mascadata qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa cuyaynat bnu cabdiraxmaan wahuwa bnu ljawshan saduuqun qala xadaanii abi wahuwa cabdiraxmaan bni ljawshan qaala dukirat leylat lqadri baa la sheegay cinda abi bakrata nufeyc bn lxaaris agtiisa faqaala wuxuu yidhi maa ana anigu maahi bimultamisiha mid raadinayo lishayin shay dartiis samictuhu min rasuuli illahi sal l slam aan ka maqlay ilaa waxaan noqonayaa un mid raadiyo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdoodaan ka raadinaya fa inii samictuhu yaquulu iltamisuuha fii tiscin yabqayna sagaal markay dhiman tahay raadiye sagaal markay dhiman tahay waa koob iyo labaatan soo maa aw sabcin yabqayna waa saddex iyo labaatan aw khamsin yabqayna waa shan iyo labaatan aw halaatin toddoba iyo labaatan aw aakhiri leylati qaala wa kaana abuu bakrata yusallii fi lcishriina min ramadaan abuu bakra wuxuu ahaa tobanka ramadaan labaatanka habeenoo ramadaan waa tukan jiray ka salaatihi fii saa'iri sana sanadda inteeda kale siduu u tukan jiray oo kale ayuu u tukan jiray faida dakala alcashru hadduu soo galo ijtahada waa dadaalaya yani tobankan buu aada uga raadinayay waay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix baabu minhu qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa wakiicun qala xadaanaa sufyaan can abi isxaaq can hubayrata bni yariin huwa laa ba'sa bihi waqad ciiba bاtashayuc rawaa lahu asxaabu sunan ilarbaca can caliyin ana nabiya sal l slama kaana yuuqidu ahlahu ayuu kicin jiray fi lcashri alawaakhiri min ramadaan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad ayb nusaqa qaar cabdiraxmaan ay qorayaan waa taxriif ala waa cabdulwaaxid ibnu ziyaad cabdiraxmaan u qoraya maaji cabdulwaaxid a sax can اlxasan bni cubaydillaahi can ibraahiima can اlأswad can caaishata qaalat kana rasuulu اlahi sal l slam yajtahidu fi اlcashri اlawaakhir tobanka dambe waa dadaali jiray maa laa yajtahidu fii gayrihaa tobankaa qeyrkood si uunan u dadaali jirin qaala hada xadiidu gariibu xasanu saxiix qaala baabu maa jaaa fi sawmi fi shitaa soonkii wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay fi shitaai la soomo xilliga qabowga shitaa waa markay maalintuna gaaban tahay qabowdahayn ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar ayb qaala xadaa marka iyaga shitaagu xijaaj shitaageeda bilaha hore waay bishan shamsiga sayfkuna waa marka ay maalinta ugu dheer tahay uguna kulayl badan tahay sayfka iyaga marka jiilaalkooda waa sayf shitaa marka la leeyahayna waa xilliga qabowga ay jiro ayb qaala xadaanaa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa sufyaan wahuwa athawriyu can abi isxaaqa can numayr bni cariib wahuwa alhamdaaniyu maqbulu wahima man dakarahu fi الsaxaaba rawaa lahu tirmidiyu faqad can caamir bni mascuud wahuwa aljumaxiyu lahu suxbatun ayaa la yihi rawaa lahu tirmidiyu faqad can الnabiyi sal اl slama qaal alghaniimaة اlbaaridatu haniimada iska qabow ee fudud alsawmu fi shitaa soonka waqtigaas la soomo iska haniima baaridow ku magacaabaa dhib ma leh weliba dhulkaas galbeedka iyo dhibba maba qofku waa qada un afurkii qadoo kaleu iska noqonaa soonkiina hal saac iyo barow bilaabayo yani hal saacuu bilaabaya waaguba hal saacu dhalana toban saac rubi dhimanna yani sagaal saac iyo afartan iyo shan daqiiqana qoraxdii waa dhacday waa iska haniima baaridda waay sooma waa ninkii isagoo qadeeyey unbay ay la mid tahay ya waqtiyada qaarna laakiin shitaaga iyo waqtigu uu soonka ku soo aado de iyaguna markaasay dhib badan qabaan maalintiiba aad u dheeraanayso qoraxdu waxay dhacaysaa afar saac rubi dhiman meelahaas waaguna wuxuu baryayaa sagaal saac iyo bar sagaal saac iyo bar buu bilaabayaa imsaak toba afar saac rubi dhiman ayaa qoraxdu dhacee markaas isagu taqriiban sideed iyo toban saac uu sooman yahay markaasay ka go-an tahay isagana alxamdulilah innaga waxaan iska haysanaa raaxo innagaaba haniima baaridda iska haysana allah lmustacaan meelaha qaarna qoraxda maba ka dhacaysaba maalmaha qaar oo waqtiga sayfka bisha lixaad toddobaad waqtiga kamida norway iyo kale maba dhacaysaba qoraxda saddex maalin afar maalin waa qoraxdii waa soo jeeda dadkaas marka say u soomayaan hadday soonkii ku soo aado wuxuu u soomayaa marka aqrabu baled beledka ugu dhow oo maalin iyo habeen haysto ayuu la xugun noqonayaa taas ku qadaran ninka ugu dhow haddii marka maalintiisu tahay labaatan saac afar saacna ay tahay habeenkiisu labaatankaas asaga soon laga rabaa aqrabu baled lianna taxdiidkaasaa ugu fiican ayb beri dhexdan dad marka u fadwooday waan maqlayay qolooyin waxay yidhaahdeen xaramka iskala sooma xaramka say ula soomayan xaramka waqtiga u addimaayay maqrib isaga isaga maba waxayba u tahayba duhur horo duhur horo waay isaga xaramka ula soomay wadanka u dhow ee maalin iyo habeen le inuu la inuu ka dhig inuu ku xayo ayb qaala marka wuxuu leeyahay qaala hada xadiidu mursal caamiru bnu mascuud lam yudrik nabiya sal l salam laakiin xadiidka ninkan numeyrkaa ku jiro majhuul ah wahuwa waalidu ibraahima bni caamir alqurashiy aladii rawaa canhu shucbatu wahawriyu ninkay ka wariyey qaala baabu maa jaءa wacala aladiina yutiiquunahu wixii ku yimid aayadda macnaheeda ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa bakru bnu mudar can cmr bn اlxaariث can bukayr bn cabdillaahi bn اlashaj can yaziida mawla salamta bn اlakwac wa yaziid bn abi cubayd can salamta bn اlakwac qaala lama naزlat clى اladiina yutiiquunahu fidyatn طacaamu miskiin kaana wuxuu ahaa man araada qofkii doono mina anaga naga mida an yufira inuu afuro afdaraya an yufira inuu afuro wayaftadii fidyana iska bixiyo afdara wayaftadi hay waa afurayey waana fidyowna dhiibayay xataa naزlat اlaayat alatii bacdaha intay kasoo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu aayadaas waa fanasakathaa way nasakday marka midda dambaa tan nasakday waa tafsiir kaas marka wcala aladiina yutiiquunahu macnaheedu waxay tahay dadka soonka awoodo waxaa u bannaan inay soo inay aayaddaa markay soo degtay inay soomaan iyo inay iska dhaafaan miskiin wax siiyaan markii dambe miskiin ikhtiyaarkaas waa la joojiye hala soomaay ayb waa naskun min alakhafi ila alahqali tafsiir kale aayadda jiro dhahayo wacala aladiina yutiiquunahu dadka yacnii waxaa laga wadaa dhahayo dadka soonka awoodi karo laakiin dhib uu ku yahay dhib marka aayadda calaa haadaa ibnu cabaas oo kale wuxuu leeyahay fii xaqi fii xaqi ilkabiir ninka weyn ama islaanta waayeeshaa oo uu dhibaayo soonka qoladaas aayadda mansuuqa kamaana waa muxkama ay dhinacaas ka tahay qoladii awoodeysay ee ayagu ikhtiyaarka awal la siiyey bisaa laga nasakhay kuwii kale laakiin oo ayagu fidyada bixin jiray soonku mashaqa ee dhib uu ku ahaa sidaa shaykhulkabiir iyo islaanta cajuusada iyo iyo xaamilkii murdica oo la haleeshiiyey ayaga mansuuqa kama ah dhinacaas marka muxkamay aayaddii ka tahay tafsiirkaasaana rom waana war badan baana aayadda ku jiro abuu cubayd kitaabkiisa annaasikh walmansuuq baana aada u sheeg ka hadlay ilaa shan qowl meelahaas u sheegay qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariib ويزيد هو بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال bاب من أkل qofkii cuno ثuma khرجa سفرا ninkii cuno dabadeed sفر u baxo ayb kowda marka ثuma khرجa yuriidu سفرanay dhigayaan maطبوuع isku mid tarjamadan wuxuu ka rabaa qofku marka uu musaafir yahay inta uunan safrin ka hor gurigiisa isagoo joogo ruqsadii ma qaadan karaayo intuu wax iska cuno baabuurkiisa iyo diyaaraddiisa ma raaci karaa mise sida salaadoo kale waayo ilaa uu baxo musaafir maahan masaladaas yuu rabaa inuu meesha uga hadlo ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdullahi bnu jacfarin can zayd bni aslam can muxamed bn lmunkadir can muxamed bni kacbin anahu qaal ataytu anas bna maalikin baan u imid fii ramadaan wahuwa yuriidu safaran isagoo rabo waqad ruxilat lahu raaxilatuhu gaadiidkiisiina waa loo raray hashiisa walabisa hiyaaba safari dharkii safarkana waa gashtay fadacaa biطacaamin cuntou u yeertay faakala waa iska waa cunay faqultu lahu waxaan ku yidhi sunnatun arrintan aad samaynaysaa sunna miya adoo gurigaagii aan weli ka bixin inaad cunto qaala sunnatun waa sunno uma rakiba dabadeedna waa gaadiidkiibuu ku dhacay waa tegin saxaabigu marka hadduu yidhaha sunnatun waa marfuuc soo maha xadiid kalena waa jira abu daawuud oo warinayo labadaas xadiidaa ku soo aroortay marka qala xadaana mxamed bnu ismaaciil whuwa lbukhaariyu qala xadaana saciid bnu abi maryam qala xadaana mxamed bnu jacfar qala xadaanii zayd bnu aslam qala xadaanii mxamed bnu lmunkadir can mxamed bni kacbin qala ataytu anas bna maliki fi ramadaan riwaayadan marka ramadaan ayay caddaysayba weliba soon sunnaa inuunan ahayn fadakara naxwahu ayuu sheegay qaala hada xadiidu xasan tirmidi sidaas yiri ahlucilmigu badankood laakiin waxay u badan yihiin musaafir niyo laguma noqdo laakiin muqiim niyo waa lagu noqdaa ninku hadduu safar soo ku jira magaalo iska dhex galo magaalada inuu ku nagaado niyada uu niyeysanayo waa uga baxaa musaafirnimo oo muqiim niyo waa lagu noqdaa musaafir laakiin niyo laguma noqdo marka meeshaas oo kale waxay leeyihiin hadalkaas marka wararkaas baa ku jiro laakiin mar haddii xadiid ansaxay war kale ma jiraay sheekh ilalbani kitaab yaruu ka alifay masaladan isaga marka sidaanuu fadwooday muqtadaa hada alxadiid nimanaa ku kacay marka shaaficiye u badan oo suuriya iyo joogay waxay ka dhigeen marka inuu mas'alo la yimidba yacnii diinkaba aan ka mid ahayn kitaabkaanu marka kaalifa in badanoo culummada ka midana waxay isku dayaan xadiidkan inay daciifiyaan axaadiidtan qaala wmuxamed bnu jacfarin huwa bnu abi kathiir madiniyun hiqa huwa akhu ismaaciil bni jacfar wa cabdullaahi bnu jacfarin huwa bnu najiix cabdاللh بن جعفر بن نجيح wاld علي بن cبداللh المdيني وkاna يحyى بن معين يضcفه عlي بن المdيني aabihiis waay cبdاللahi بن جعفر snadka ku jiro ayb sanadka hore waayh qاla وqad ذahب bعض أهلi العلم إلى hda الxadيiث وqاla للمسافر an yufdira inuu afuruu leeyahay fii beytihi gurigiisa ku afuro qabla an yakhruja intounan bixin walaysa lahu an yaqsura asalaata salaada inuu gaabiya laakiin ma leh xataa yakhruja ilaa uu ka baxo min jidaari lmadiinati magaalada derbiga ugu dambeeyo hadday magaaladu leedahay suur iyo derbi waa inuu ka dhammaado aw ilqaryati ama qaryada wa huwa qowlu isxaaqa bni ibraahim alxandaliy marka masalada masale la qabo waay xataa culummada qaar qabaan waay isxaaqaa qabo gurigiisa soonkay salaada inaynan isku mid ahayn marka ninka isagu sidaan ku taga ma la dhihi karo waa qaldan tahay qaala baabu maa jaaa fii tuxfati saa'im qofka sooman abaalgudka la siiyo ama hadiyada loo geeyo waxay ku yimid qaala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa abu mucaawiyata can sacd bni طariif huwa matruukun waramaahu bnu xibaana bilwadci ayb wa kaana raafidiyan rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja can cumayr bni ma'muunin wa yuqaalu cumayr bnu ma'muumna waa la yihaa bilmiim wahuwa maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqط can ilxasan bni caliyin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam tuxfatu saa'im ninka sooman hadiyada la siiyaa adduhnu waa wax uu ku dhaashado ku subkado walmijmaru iyo aalad uu ku uunsado isku carfiyeen leanna labadaa soonkiisana waxba u dhibi maayaan isagana waa u roon tahay xaafid alciraaqi wuxuu yidhi fii hada alxadiidi istixbaabu itxaafi asaa'imi bima laa yubdilu sawmahu min aiibi wagayrihi lianna shama araa'ixati ayibati laa ba'sa biha lisaa'im ninka sooman waa carafsa karaa qaar diidayna waa jiraan ayb qataada wuxuu wariyey eyrkiisna duhniga iyo yacnii waxyaabaha lagu dhaashado laysku subkana qofka soomani inay u bannaan tahay waa isticmaali karaa labadaas marka baa jiraan oo tuxfo iyo abaalgud iyo ama hadiyad looga dhigi karaa ayb xadiidku laakiin waa daciif siduu sheegaya qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariib weeyaan xadiidkan laysa isnaaduhu bidaka sidaa maaha isnaadkiisu laa nacrifhu ila min xadiidi sacd bni طariif wa sacd bnu طariif yudacafu wa yuqaalu cumayru bnu ma'muumna waa layraa bilmiin ayضa ayb qaala baabu maa jaءa fi اlfiطri wاladxىa mataa yakuun wau baab yahay ciidulfiطriga iyo ciiduladxada goormay ahaanaysaa oo yacnii goormaa qof ciidulfiطrigaa la ciidayaa udxiyadana goormaa la qalanaya qaala xadaثanaa yaxya bnu muusa huwa albalkiyu qaala xadaثanaa yaxya bnu lyamaan huwa alkuufiyu saduuq caabidu yukhdiu kahiira waqad tagayara ayb bukhaari fi ladab اlmufrad muslim walarbaca ayaa ka wariya ayb cali bnu lmadini wuxuu yidhi ninkani kaana fulija waxaa ku dhacay cudurkan baraaliska oo dhinac dhan fariisanaysa fatagayara xifduhu xifdigiisii waa saasuu la doorsoomay xaafid alcalaa'i kitaabu lmukhtaliqiin ayuu ku sheegay ayib can macmarin can muxamed bn lmunkadir can caaishata qaalat qaala rasuulu lah sal l slam alfitru afurku yowma yufdiru nnaas waa maalinta ay dadka afurayaan marka dadkaa la yidhi waa inaad dadka muslimkaa la afurto la soconto meel allaale meeshaad joogto leanna adiga kuwa aada la joogto ayaad shicaarka la muuji kartaa hadaad tiraa meel kalean ku xiranahay adig un kaligaa miyaa ciidaya inaad kaligaa soon bilowdo kaligaa ciiddo ma ficno hadday mumkin tahay dadka muslimka oo aad la joogtid ciiddana lasoonkana la bilow lana dhammayn dadka qaar marka sacuudigan la soomaynaa anagu sacuudigan la afuraynaa kuwa saasay dhahayaan kuwo kale waxay leeyihiin gobolkii lagama soo sheegin ayuu gobolay uga dhegan tahay ola kalan wadankii xataa kala qaarkoodna dariiqadoodu haddaynan arag iyo ma samaynayan ma afurayaan ma waxa dhan marka waxaa laga dhigay wax ummadda midnimadeediina waa ku baaba'day nin walbaa ninka kale nacaybkiisa unbaad moodaa inuu diin ka dhiganayo marka qof nacaybkiisa oo mujaradana diin ma noqon karo waa inuu nacaybku macno ku dhisan yahay jacaylkuna macno ku dhisan yahay laakiin haddii aan macno lagu dhisin dhibkan una haysto wax ka mida nin kalaa kugu maqan adiga markaas da adigu intaad isnacdo ninba ninka kale nacaybkiisu macno uu ka dhigto nin kalaa ku maqan marka dadkaas waayahay marka alfitru yowma yufdiru annaas waaladxaa adxadana yowma yudaxi annaas ayb dadka qaar baa waxay gaarayaan mararka qaar wuxuu leeyahay waxaan aragtidan ikhtilaafulmaqaalican iyo waxaan wax jira maaha meeshii bisha laga arkabani waa waa ku soomaya meeshii aan ka maqlo haddana waxaad arkay tadbiiqiisu waa xumaana haddaan sacuudiga laga arkinoo meel kaloo muslim jooga laga arko ma raba inuu ku soomo haddii sacuudiga gaar maxaa ka dhigay isaga iyaga ha ku dadaalaan bisha aragtideeda waa waa ogolnaha sax ma xuma laakiin dad kaleoo muslimiina iyaguna hadday intay bishii raadiyeen arkeen maxay muslimkaas iyo kan ku kala bedelan yihiin iyo kuwaas kale wuxuu ku leeyahay kuwan kale ma dadaalaan muslimkiibaa udaniga u xumayna dad muslimiina meeshay joogaanba bisha waa ku dadaalaan ramadaan ila dadku waa muslim iyaga marka nin muslima bil ma raadsado ee waqtiga ma ilaaliyo bilson ma raadiyo lama dhihi karo dadka muslimka in wax laga sheega ma fiicno qaala saaltu wuxuu yidhi marka saaltu ayb qaala sa'altu muxamada waa bukhaari qultu lahu muxamed bnu lmunkadir samica min caaishata qaala nacam haa buu yidhi yaquulu fii xadiidihi samictu caaishata qal hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu min hada اlwajhi baabu ma jaءa fi اlictikaafi ida kharaja minhu ictikaafka wixii ku yimid hadduu ka baxo qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna bnu abi cadiy qala anba'na xumaydun الطawiil can anas bni maliki qala kana الnabiyu sal ly slam yactakifu fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan waa ictikaafi jira falam yactakif caaman sanad ayuunan ictikaafin falama kana fi lcaami lmuqbili markay ahayd ictakafa cishriina labaatan buu ictikaafay qala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu min xadiidi anas bni malik ayb qaala marka qaala wاkhtalafa ahlulcilmi fi lmuctakifi ahlucilmiga waxay isku khilaafeen qofka muctakifka ah idaa qataca hadduu jaro ictikaafahu ictikaafkiisa qabla an yutimahu intounan dhammaystirin ka hor calaa maa nawaa wixii uu niyeystay ictikaafkiisiibuu jaray intuunan dhammaystirin wixii uu niyeystay toban maalin uu niyeystay afar beri kadib ayuu jaray faqaala bacdu ahli lcilmi idaa naqada ictikaafahu hadduu buriyo wajaba calayhi alqadaa baa ku waajibaya qowlkan muxuu ku dhisan yahay atadawucu yajibu bishuruuci tadawuci waa waajibayaa waajibbu ayuu isku bedelayaa marka la gudagalo واxtajuu bاlxadiiثi an الnabiya sal ا ly slam kharaja min ictikaafihi faاctakafa cashra min shawaal nabigu waa qalleeyay leeyihin wahuwa qowlu malik weeyaan wa qaala bacduhum in lam yakun calayhi nadirun ictikaafkaas hadduunan nadar ahayn lana nadarku isaga waa waajib lama jari karo adaa isku waajibiye in lam yakun calayhi nadiru ictikaafin ictikaaf nadara hadduunan dushiisa ahayn ow shay-un ama wax awjabahu calaa nafsihi nafsadiisa uu ku waajibiyey wa kaana mutadawican nin sunnaysanananin sunnaysanayana ou iska ahaa fakharaja uu ka baxay falaysa calayhi shayun waxba lagama rabo an yaqdiya inuu gudo ilaa an yuxiba dalika inuu isagu iska jeclaysto maahan ikhtiyaaran minhu isaga ikhtiyaarkiisa inuu jeclaysto walaa yajibu dalika calayhi ku waajibi maayo wahuwa qowlu shaaficiyi waana sida xooga badan qaala shaaficiyu wa kullu camalin camal kasto laka anlaa tadkhula fiihi camal kasto oo adiga aada leedahay inaadan bilaabin waa sunno camalka adiga waajib aan kugu ahayn ayaa adiga xaq u leedahay inaadan gudagelin camal kastoo sidaas ah faidaa dakhalta fiihi haddaad gudagasho fakharajta minhu aa ka baxdo falaysa calayka korkaaga maahan an taqdiya inaad guddo ila alxaja walcumra xajkii cumrada muxuu uga reebay daliil khaasaa kusoo arooray wa atimu alxaja walcumrata lilah waa maahad aada qawi u ah xaj iyo cumro waxaan ahayn shay kasto adiga inaad bilowdo aada khiyaar u lahayd haddaad bilowdana waa goy haddaad goyso dembi male ilaa xaj iyo cumro maahan waa caynu lfiqhi marka qaala wafi lbaabi can abi hurayrata qaala baabu lmuctakifi yakruju lixaajatin am laa ninka muctakifkaa xaaje ma u baxayaa mise maya qaala xadaثna abu muscab almadiniy qira'aة can malik bni anas can ibni shihaabi can curwata wacamrata can caaishata anaha qaalat kaana rasuulu lahi sal l slam ida ictakafa nabigu hadduu ictikaafayo adnaa ilaya ra'sahu madaxiisuu iisoo foorarinayay fawrajiluhu waa u shanlaynayay wa kaana laa yadkhulu lbeyta guriga ma gelaynin ilaa lixaajati linsaan ayuu u gelaya marka inaan la baxaynin buu daliil u yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xubin jirkiisa ka mid a hadduu masaajidka ka bixiyo oo isagoo dhan ounan bixinna ma bixin ninkaas masala ka dhalanayso dhaarta ku saabsan oo waxay tahay ninku hadduu ku dhaarto inuunan masaajidka ka baxaynin ama wuxuu ku dhaartay daar gurigaygan inaanan ka baxaynin aan ku dhaartay madaxiibuu saas u bixiyey marka madaxiibuu ka bixiyey guriga ninbuu bannaan kala hadlay ninkaasi ma dhaar furay ma dhaar furin leanna nebiga muctakif waaye muctakifka min shanihi anlaa yakhruja ila lxaajat linsaan madaxiina waa bixiyey xaajat linsaanna uma bixinin ayb marka xadiid kaasaa laga qaadana qaala imaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala hakada rawaahu غayru waaxidi can malik bni anas can ibni shihaab can curwata wacamrata can caaishata warawaa bacduhum can malikin can ibni shihaab can curwata can camrata can caaishata oo camra la dhexgeliya beyna curwa iyo caaisha marna waa isla warinayaan labadooda wsaxiixu can curwata wacamrata can caaishata qaala haakada rawa leytu bnu sacdi can ibni shihaabin الzuhriy can curwata wacamrata can caaisha riwaayadan kale ku xoojiye marka maalik asaga waa la ysugu khilaafay can ibni shihaab leyth buu keenay marka can curwata wacamrata marka leyth riwaayadiisu waxay shaahid u noqonee ama mutaabaco qaasiro ah ay u noqonaysaa ardaydii maalig ee can curwata wacamrata warinaysa warkaas meeshaan saas u keenay qaala xadaanaa bidalika qutaybatu can illeyth qaala walcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi ida اctakafa arajulu hadduu ictikaafo anlaa yakruja min ictikaafihi ila lixaajati اlinsaan waajmacuu calaa hada way ku ijmaaceen annahu yakruju liqadaa'i xaajatihi inuu u baxayo lilgaa'idi walbowli uma ikhtalafa ahlulcilmi intaa way ku ijmaaceen waxay isku khilaafeen fii ciyaadati lmariidi nin jiran ma booqan karaa wa shuhuudi ljumcati jumcada xaadiri karaa waljanaazati janaaza lilmuctakifi ou markaa xaadiro fara'aa bacdu ahli lcilmi waxay ku tageen ay arkeen min asxaabi nabiy sal l slam wagayrihim an yacuuda almariida wayushayica aljinaazata wayashhad aljumcata ida shtarada dalika hadduu awal markuu niyeysanayay shardhistay waa yeeli karaa wahuwa qowlu sufyaan athawriy wbni lmubaarak wa qaala bacduhum laysa lahu an yafcala shaya min hada wara-w lilmuctakifi waxay u arkeen ida kaana fii misrin magaalo weyn hadduu joogo yujammacu fiihi lagu jumcaysto anlaa yactakifa ila fi lmasjid aljaamic hortaba masaajidka jumcada lagu oogaya ha ku ictikaafo liannahum karihuu lkhuruuja lahu inuu baxo ayay u naceen min muctakafihi ou ka baxo ila ljumcati aada walam yarow lahu umaynan arkin an yatruka aljumcata jumco waa ka tegi karaa ma dhihin faqaaluu laa yactakifu ila fi lmasjid aljaamic buu ku ictikaafaya xataa laa yaxtaaja suusan ugu baahanin an yakhruja inuu ka baxo min muctakafihi ligayri qadaa'i xaajati linsaan xaajatu linsaan waxaan ahayn si uunan ugu baahanin inuu u baxo marka masjid jumco lagu oogayaba ha ku tukada wa lianna khuruujahu ligayri qadaa'i xaajati linsaan bixitaankiisaas qacun weeyaan goyn cindahum iyaga agtooda lilictikaafi la goynayo ictikaafka huwa qowlu maalikin washaaficiyi wa qaala axmedu laa yacuudu lmariida walaa yatbacu ljinaazata cala xadiidi caaisha wa qaala isxaaq in ishtarada dalika falahu an yatbaca ljinaazata wayacuuda almariid hadduu shardistay haa labadan baabiya waa isaga daraynaa lianna kitaabkaa dhammaanaya iga raalaaad qaala baabu maa jaaa fii qiyaami shahri ramadaan bisha ramadaan qiyaamkeeda waxay ku soo arooray caddayntiisa qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa moxamed bnu lfudayl can daawuuda bni abi hindin can ilwaliid bni cabdiraxmaan aljurashi can jubayr bni nufayr can abi darin qaal sumnaa maca rasuuli illahi sal l salam nabigaan la soonnay falam yusalli binaa nooma tukanin nama tujinin xataa baqiya sabcun min ashahri ilaa bishu ay toddoba ka dhineetay ka hartay faqaama binaa waa nala istaagay xataa dahaba huluhu leyl ilaa huluhu leylkii tegay uma lam yaqum binaa fi saadisati wa qaama binaa fi lkhaamisati markay ka hartay xataa dahaba shatru leyl faqulnaa yaa rasuula allah low nafaltanaa baqiyata leylatina haadihi habeenkeennan inta ka dhiman haddaad noo siyaadin lahayd waa ficnaan lahayd fa qaala wuxuu yidhi inahu man qaama maca alimaam qofkii imaamka la istaago xataa yansarifa ilaa uu imaamkii salaada ka dhammeeyo kutiba lahu qiyaamu leylatin ayaa loo qoraa marka xadiidkan wuxuu keenay qiyaamu leylka ramadaanku imaamka inaad la dhammaysataa fiican ama saddex iyo labaatan ha tukado ama konton ragca ha tukado ama kow iyo toban ha tukado kutiba lahu qiyaamu leylatin uma lam yusalli binaa xataa baqiya alaaun min ashahri nooma tukanin ilaa saddex markay bisha ka dhinnayd toddoba iyo labaatankii habeenkii wasalaa bina fi اhaaliثati wadacaa ahlahu wanisaahu buu u yeeray faqaama bina waanala istaagay xataa takhawafna alfalaaxa ilaa aan suxuurtiiba ka cabsanay ama suxuurta idin dhaaftaa qultu lahu waxaan ku yidhi wama alfalaaxu qaala suxuuru qaala hada xadiidu صaxiixu xasan qaala wاkhtalafa ahlu اlcilmi fi qiyaami ramadaan fara'aa bacduhm an yusaliya ixdaa wa arbaciina rakcatan afartan iyo kow inuu tukaday arkeen maca alwitri wahuwa qowlu ahli اlmadiinati walcamalu calaa hada cindahum bilmadiinati sida wa akharu ahli اlcilmina calaa maa ruwiya can cumar wa caliyin wagayrihimaa sidii laga wariyey waaye min asxaabi اnabiy sal l slam cishriina rakcatan labaatan ragco culimmadu saasay u badan yihiin salafka whuwa qowlu thawriy wbni اlmubaarak washaaficiyi waqaala shaaficiyu wahakada adraktu bibaladina bimakata maka sidan baan kusoo gaaray yusaluuna cishriina rakcatan wa qaala axmedu ruwiya fi hada alwaanu waxyaabo kala duduwan baa la wariyey walam yaqdi fiihi bishayin mid gaara isagu ma xukumin wa qaala isxaaqu bal nakhtaaru ixdaa wa arbaciina rakcatan cla maa ruwiya can ubay bni kacbin sida laga wariyey waاkhtaara bnu اlmubaarak waaxmadu waisxaaqu asalaata maca alimaami bay doorteen fii shahri ramadaan imaamkuna lala dhammaysto waاkhtaara shaaficiyu an yusaliya arajulu waxdahu ida kana qaari'an ninku hadduu qur-aanka xafidsan yahay inuu gurigiisaba isaga tukado isagu sidaas u doortay waa alwaan marka dad bay marka waxay u joogtaa wixii koob iyo toban ka badan waa bidco kutubtay akriyaan maa nafham anaga ma fahmayna dadkaasna kutubta islaamka waa kuwaana kitaab kastana sidaan u qoraan iyagu marka bidcada iyo kutubkay ka fiiriyaan waxaan garanayna maaha markaan su-aalnay qaarkoodna waxay yidhaahdeen subulsalaamka sancaaniyay ku taallaa iyo abuubakar ibnulcarabiya caaridaha ku sheegay abuubakar marka qabaska wax kaloo ku sheegay qabaska muwadaa sharciisana wax kaloo ku sheegay a'imadiina ijmaacay werinayaan ka badan in la tukan karo koob iyo tobanka ninkii ficilka nebiga ku dayanayo sidii nebiga u dheeraynaya salaadana koob iyo tobanka waa waa fiican tahay laakiin waxay ka soo haray waa bidco xoogaa war culus waa saxaabadanayna ku dhacee iyo a'imadan wax yirina hadda ka hor mahayna waa bidco culimadii salafka wax yidhi kow iyo toban ka badan waa bidco siniin inta la qaato hala keeno way fiican tahay marka ramadaan markuu biloawdaba dhib iyo buuq badana muslimiinta lagu furaa waxaas marka macno le maaha qaala baabu maa jaaa fii fadli man fatara saa'iman wixii ku yimid fadliga ku soo arooray qofkii qof sooman afuriyo qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa cabduraxiim bnu sulaymaan can cabdilmalik bni abi sulaymaan can cataa can zayd bni khalidin iljuhaniy qaala qaala rasuulu lah sal slam man fatara saa'iman qof sooman qofkii afuriyo kaana lahu midlu ajrihi ayuu leeyahay hayra annahu laakiinse isagu laa yanqusu min ajri saa'imi shay-un qofka soomani ajrigiisa waxba ka nuqsaamin maayo laa yanqusu shay-un ma nuqsaamayo min ajri saa'imi ah ninkii soomanaa ajrigiisa waxba ka nuqsaami maayo naqasadaa marna yatacadaa walaa yatacadaahu hadda marka qaasira laazim qaala hada xadiidu xasanu صaxiix baabu اtargiibi fi qiyaami ramadaan wma jaءa fiihi min alfadli wuxuu ku yimid qala xadaanaa cabd bnu xumayd qala xadaanaa cabdالraزaq qala akhbarana macmar can الzuhriy can abi slmta can abi hurayrata qaal kaana rasuulu llahi sal l slam wuxuu ahaa yuragibu fii qiyaami ramadaana dadka aad buu u jeclaysiinaya min hayri an yaamurahum bicaziimatin isagoon amrin casiima ahaan aan ku amrin casiimadu waa go-aan aan ruqso lahayn wayaquulu wuxuu dhahayay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofkii ku istaago gufira lahu maa taqadama min denbihi fatuwufiya rasuulu llahi sal l slam nabigii waa la oofsaday walamru calaa dalika arrinka isagoo sidaa iska ah uma kaana lamru kadalika sidaabuu ahaa fii khilaafati abi bakrin wasadran min khilaafati cumara bni lkhaaab calaa dalika markii dambena de cumar waa kii dadka jamaaca u sameeyey qaala wa fi lbaabi can caaishata qaala hada xadiidu saxiix ayb matbuuca xasanun saxiix baa ku taal makhduudaadka iyo tuxfaha iyo sharxa ciraaqi iyo mubaarak fuuriga iyana waxaa ku taal saxiix bis qaala wqad ruwiya hada alxadiidu ayضa can الzuhriyi can curwata can caaishata can الnabiy sal ly slam aakhiru abwaabi الsawm can rasuuli اllahi sal ly slam fi kitaabi fi hada اlkitaab wallah aclam wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed